Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa maalmihii dambe howlo carro-tuur ah waxay ka waday goobaha uu ka jilicsan yahay Webiga Shabeelle ee mara gudaha degmada Taainjuar. Howlaha carro-tuurka ah ayaa laga sameeyay shan boqol oo mitir oo dhacda dhanka waqooyi ee xaafadda Kulmis, halkaa oo cabsi badani ay ka taagneyd. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle, Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa sharaxaya howlaha qabsamay.
waxaan maanta aad ugu qanacsannahay inaan joogno xaafadda kulmis sidaa arkaysaan xaafadda kulmis waa hoos ayay jirtaa webigana kor u jiraa khatar ayaa ka jirtay in maanta marka eh, wasaaraddu eh, iska xilqaanto oo ilaa iyo konton mitir oo webiga ah shan boqoloo mitir aan dhehe cafwan eh, in howl laga qabto aad aan aan ugu faraxsanahay Eh, runtii kambanigan hawsha muna halkaan shaqada ka qabanayana waxaan leenahay eh, sidii wasaaraddu kugu talagashay iyo qorshihii aad ku heshiisay inaad ka fuliso ayaa lagaa rabaa waanu ku kormeeri doonnaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa in halkaan baaq ugu diro Eh, sidaa arkaysaan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn eh, buqdii baarey Eh, sidoo kale iyo eh, geedo barkaan dhowr meel oo biyo ka baxeen ilaa iyo toddoba ah oo ay wasaaraddu xoog iskugu geysay iyo shacabka tuuladaas waxaan leenahay kuwa fududeeya fatahaadaha waa ka warqabnaa maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga waxaan leenahay arrintaas il gaar ah lagu haayo maxaa yeelay eh, biyo ninka furaayo iyo kan xeraayo kan furaayaa adagaa la yidhi waa kula xisaabtami doonaa cid kasta oo lagu tuumo ama lagu arko eh, inay fududaynayso fiyahaas waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta oo gacan ka geysanayso fatahaadaha ka socda degmadan mahadaay iyo iyo jowhar iyo xawaaley waxaan leenahay welcome kusoo dhowaada wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle doctor maxamed sheekh maxamuud ayaa ka digay in cidda lagu arko iyada oo fududeynaysa kirkaar jabsiga uu sameeyo webiga shabeelle waxaan maanta shaqo ka bilownay eh, xaafadda kulmis oo ka tirsan eh, degmada jowhar xaafaddu sida wasiirku uu sheegay waa xaafad goda webigaa ka koreya sidaas darteed waxaan samaynay caratuur oo loogu talagalay in difaac adag loogu sameeyo eh, ka hortagga biyaha socdo iyo fatahaadaha Eh, sidoo kale beryahan waxaa aad uga shaqaynaynay eh, boqda ka socotay eh, tuuladii la yidhaahdo baarey oo ay iska kaashanayeen maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda beeraha oo hirshabeelle oo iskaashanaya sidoo kale waxaa kaloo jiro boqo kale oo wasaaradda ay ka shaqaynayso oo ku yaalo isla degmada jowhar iyo xawaaley iyo mahadaay intaba falilaahi alxamd waxaa ka socota shaqooyin badan oo la taaban karo Eh, wasaaradda waxqabadkeeda waa wax muuqdo oo itusi itaabsi ah marka waxaan inta baaq uga dirayaa eh, sida horey aan u sheegnay dadka isku dayaya in ay dadka barakiciyaan oo webiga dhinac ka jeexaaya ama fatahaadaha soo daynaya inay ka waantoobaan haddii aysan ka waantoobinna inay kala kulmi doonaan cawaaqib adag oo kaga imaanaysa dhanka dowladda haddii alla idmo insha allah Eh, sidoo kale waxaan meeshan ugu mahad celinayaa eh, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo nagu hogaaminaya siyaasadda wanaagsan iyo waxqabadka muuqda oo la taaban karo oo sayidka uu gaaray Eh, waxaa kaloo u mahad celinayaa kambaniga muunad iyo wasaaradda eh, tiimka ka socda wasaaradda beeraha sidoo kale hay-adda faw oo idan aan iska kaashanayno eh, caratuurka webiga maalmihii dambe wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ayaa waday dadaallo lagu carro tuurayo webiga shabeelle sidoo kalena lagu xereeyo gooba uu ka kirkaar jabsaday webiga